إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saakay aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlaya weerarkii saacadaha badan qaatay ee toddobaadkan ka dhacay madaxtooyada muqdisho iyo hareeraheeda meydadka askar ka tirsan ciidamada kenya oo soomaaliya lagu dilay ayaa laga dejiyey magaalada nairobi ee caasimadda kenya mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka hadlay weerarkii ay toddobaadkan xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaaday xarunta madaxtooyada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu dilay degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho maleeshiya hubaysan ayaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ku dilay shan ruux oo hal qoys ka soo wada jeeda waxgaradka iyo dadka ku dhaqan saakow ayaa si diiran u soo dhoweeyey weerarkii ee naftood horeyaal ka tirsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen dhismaha ku yaala madaxtooyada muqdisho suldaanka beesha maxamed jubeer oo khudbad ka jeediyey shirkii wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed ayaa sheegay inay difaacayaan kitaabka allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa arbaco taariikhda hijiriyadu waxa ay ku beegan tahay lixda jamaadul uulaa sannadda kun afar boqol afar iyo afartanka hijiriyada afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlaya weerarkii saacadaha badan qaatay ee toddobaadkan ka dhacay madaxtooyada muqdisho iyo hareeraheeda maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay weerarkii saacadaha badan qaatay ee toddobaadkan ka dhacay madaxtooyada muqdisho iyo hareeraheeda wuxuu tilmaamay in cadowgooda khasaaro xooggan lagu gaarsiiyey weerarka ka dhacay madaxtooyada oo ay ku dileen konton iyo laba ruux iyadoo ciidamada mujaahidiinta ay furteen hub fashiliyeenna iskudaya dowladda federaalka ay ku doonaysay in si deg deg ah ay usoo gebagabayso howlgalka wakhtiga badan qaatay ee ka dhacay madaxtooyada iyo hareeraheeda fawaarista malxamadii madaxtooyada oo ka tirsan katiibada istishaadiyiinta waxay daqiiqada gudahood kula wareegeen halka loo yaqaano fillaros oo ay uga sii tallaabeen dhanka madaxtooyada halkaas oo ay ku garaaceen madaafiic iyo rasaas culus waxay fashiliyeen iskudayo badan oo cadowgu ku doonayay inuu dib ugu soo ceshto gacanku haynta dhismayaashaas intii dagaalku uu socday waxaa mujaahidiinta u suuradda gashay inay hub ka furtaan ciidankii murtadiinta ahaa ee aaggaa lagu soo daadiyey inta ay mujaahidiintu xaqiijiyeen khasaaraha cadowga ka soo gaaray weerarradaas oo socday muddo ku dhow afar iyo labaatan saacadood ayaa ah konton iyo laba dhimasho ah iyo soddon iyo sagaal dhaawac ah nuxurka shirka jaraa'id ee afhayeenka oo ku dul wareegayay afar qodob oo muhiim ah waxa uu markaan xusay in dowladda uu hoggaanka u yahay xasan sheekh ay dhaqan xumo ku fidinayso bulshada isagoo tusaale u soo qaatay xeerka jinsiga ee fasaxaya dhaqanka qoomuluudka reer galbeedkana ay u soo meeriyeen dowladda marka laga yimaado inay kooxdan murtadiin yihiin oo diinta alle subxaana wa tacaala la dagaalamayaan waa dad akhlaaq ka tegey oo u soo tafaxaytay inay dadkeenna ku dhex faafiyaan dhaqamada aadka u liita ee gaalada waxaad maalmahan arkayseen iyaga oo fagaarayaasha la soo taagan inay doonayaan hirgelinta xeerka jinsiga oo jidaynayay dhaqamada qawmuluudka arrintan ma ahan mid ku gaar ah haweenaydii ka hadlaysay muqdisho iyo kuwii u sacbinayey balse waa mabda' guud ay wadato dowladda riddada dhaqaalahana uga soo qaadatay dowladaha reer galbeedka xamlada dagaal ee lagu cilaamiyey xarakada shabaabulmujaahidiin waxaa barbar socday in la iska hor keeno oo la hubeeyo qabaa'ilada soomaaliyeed meelaha ay joogaan ciidamada dowladda federaalka ayaa waxaa ka bilowday dagaal beeleedyo waxaana uu sheekh cali dheere shirkiisa jaraa'id ku soo hadal qaaday dagaal beeleedyada ay hurinayso dowladda federaalka oo taageero ka helaysa shisheeyaha kooxda riddadu waxay saan horay u sheegnayba bilaabeen isku dirka qabaa'ilka iyo jufooyinka walaalaha ah tuulooyinka ay tageen ee wilaayada shabeellada dhexe waxay ka abuureen colaad qabiil oo dhibaato u horseeday bulshada kadib markii ay nacaraadkii jaahiliga soo nooleeyeen hub iyo rasaasna isugu dhiibeen deegaannadaas ayaa ahaa kuwa xasilloon oo laga dhaqmo shareecada islaamka halka ay beeluhu ku diriraanna waxay ahayd oo keliya meelaha ay ka joogaan shabeellada dhexe sida degmada cadale iyo nawaaxigeeda allah fadligii hadda murtadiintu waxay marayaan marxalad cidhiidhi ah oo ay xaaladdu ku adag tahay waxay mujaahidiintu fashiliyeen oo jebiyeen guud ahaan xamladii ashaadala dirirka ahayd ee ay soo qaadeen murtadiinta iyo saliibiyiinta wada socda mana jirto wax guul ah oo ay ka xaqiijiyeen waxay ku fashilmeen dagaalkii milatariga iyo kii iclaamka intaba afhayeenka xarakada shabaabulmujaahidiin qaybaha dambe ee shirkiisa jaraa'id waxa uu fariin muhiim ah u diray dadka ku sirmay xamlada dowladda waxaan halkan baan uga diraynaa dadkii ku kadsoomay qadaraaskii ay murtadiintu ka soo qaateen gaalada saliibiyiinta ah hantida noocaas ah ee ay gaaladu bixiyaanna wuxuu allah subxaanah wa tacaala noo sheegay inay kula dagaalamayaan jidka alle ayna ka dambay doonto nadaamo iyo shallayto iyo in gaalada laga guulaysan doono qaala allahu tacaala ina aladiina kafaruu yunfiquuna amwaalahum yunfiquuna amwaalahum liyasudduu can sabiili illah fasayunfiquunaha uma takuunu calayhim xasratan uma yuglabuun waaladiina kafaruu ilaa jahannama yuxsharuun mas waabaayadii lama dhuunyado midho dhunkaaleede ma facaan la cunin baa jiroo mulka kuu sida eh maraykan iyo waa kay baxshaan madaxda naatoode waxaan leennahay allah subxaana wa tacaala u toobadkeena annagu la dagaalankiinna iyo dilkiinna waxaan ka jecelnahay inaad allah subxaana wa tacaala u toobad keentaan xarakada ayaa mar kale muslimiinta fartay inay isaga dheeraadaan xarumaha dowladda daqiiqad kastana ay beegsanayaan hadday fursad ku helaan waxaan dadka muslimiintaa faraynaa inay ka fogaadaan xarumaha uu cadowgu deggan yahay daqiiqadna annagu ma dhowran karno murtadiinta iyo saliibiyiinta haddaan fursad ka helno sheekha geeska kalena waxa uu sabar kula dardaarmay mujaahidiinta ku sugan muqdisho mujaahidiinta muqdisho ee ku waajahan beegsiga a'immada kufrigana waxaan leeyahay cadowgiinna la sabartama foojignaantiinnuna ha badnaato dagaalna waa xeelade xirfadihiinnu ha badnaadaano kuwa cadowgana weliba ha ka sarreeyaano ilaahayna subxaana wa tacala waxaan weydiisanaynaa inuu indhahooda iyo dhegahoodaba idinka qariyo wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin si kastaba ha ahaatee in ka badan afar iyo labaatan saac ayay mujaahidiinta ka dagaalamayeen madaxtooyada iyo hareeraheeda waxaana howlgalkaasi baaxadda leh lagu diray xubno badan oo ka tirsan dowladda federaalka kuwo badan oo dhaawacmay oo xaaladooda ay daran tahay ayaa lagu dabiibayaa muqdisho halka qaar kale loo qaaday dalka dibaddiisa waxaana ka mid ah wasiirka arrimaha amniga ee dowladda federaalka oo ku dhaawacmay weerarkii ka dhacay madaxtooyada muqdisho meydadka askar ka tirsan ciidamada kenya oo soomaaliya lagu dilay ayaa laga dejiyey magaalada nairobi iyo caasimadda waddanka kenya osbad kiror iyo askar kale oo ka tirsan ciidamada dowladda kenya ee loo yaqaano k d f ayaa laga dejiyey magaalada nairobi iyo caasimadda waddanka kenya kuwaas oo lagu dilayay weerar ka dhacay koonfurta soomaaliya toddobaadkii hore qoyska askarigani la dilay ayaa warbaahinta kenya u sheegay inuu ku dhintay dagaal dhex maray askarta kenya iyo ciidamada xarakada shabaabul mujaahidiin kaasoo dhacay axadii lasoo dhaafay oo ku beegneed labaatanka nofembar meydka askarigan iyo askar kale oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerarka mujaahidiinta ayaa la geeyey magaalada nairobi ee caasimadda waddankaas qoyska koror ayaa qayladhaan ka muujiyey dilka loo geystay wiilkooda iyo kumanaanka askari ee dowladda kenya ka jooga soomaaliya kuwaasoo baylaha u ah howlgallada mujaahidiinta ee dhacaya har iyo habeen boqolaal askari ayaa dowladda kenya looga dilay dagaalada ay xukuumadda nairobi kaga jirta soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana dhowr jeer cagta marisay saldhigyo ay ciidamada kenya ku leeyihiin koonfurta dalka gaar ahaan wilaayaadka jubbooyinka iyo gado mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka hadlaya weerarkii ay toddobaadkan xarakada shabaabul mujaahidiin ku qaadeen xarunta madaxtooyada muqdisho maxamed amiin ayaa faahfaahinaya
tan iyo markii ay soo baxday natiijada weerarkii madaxtooyada oo habeenkii xalay ahayd ayaa waxaa aad u kordhay hadalhaynta howlgalladaasi waxaana aad u sii badanaya su'aalaha la iska weydiinayo khasaaraha ku gaaray dowladda federaalka iyo dadka konton iyo dhowrka qof ah ee laga dilay waxaa mas-uuliyiinta kala duwan ee dowladda federaalka ugu walwal badan sida ay ku suura gashay in ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab gudaha u galaan madaxtooyada arrintaasi ayaana waxaa laga dheehanayaa su'aalaha ay iska weydiinayaan iyo qoraallada ay ka samaynayaan xildhibaanada qaar ayaa waxa ay sheegayaan in hadda un ay ogaadeen in nabad sugidda dowladda federaalka ay been u sheegaysay toddobaadyadii lasoo dhaafay wararkii ay ka sheegaysay dagaalada dhacayna ay ahaayeen kuwo ay isku xayeysiinaysay oo keliya xildhibaan lagu magacaabo dayax axmed cumar ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa facebooka ku yidhi isha sirdoonka ee ceelbuur iyo meelaha kale xogta ka keentay ee madaxtooyada aan ka warqabin ayaan la yaabay ii dhehweeye cajiib ah ayuu yidhi xildhibaanku sidoo kale waxa uu yidhi mahad salaadka nisa haddama wuxuu dhihi doonaa xayeysiis ayaan amnigu ku sugayaa iyo al-shabaab ayaan diyaarad ku dilay cajiib ayuu mar kale yidhi xildhibaan dayax saraakiil ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwo la taliyayaal amni ah ayaa ka mid ah dadkii afar iyo labaatankii saaca ee ugu dambeeyey ka faaloonayey korneel cabdulaahi macug oo dhanka la dagaalanka xagjirnimada kala taliya dowladda federaalka bulshada inteeda badanna ay u taqaano ashahaadula dirir ayaa sheegay in xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalyahanadeedu ay xeelad aad u sarraysa ku soo galeen madaxtooyada aad ayuuna la yaab uga muujiyey waxay u muuqataa inaan maarta waxba laga baran waayo aragna aan laga qaadan waxba waxyaabaha yaa kale waxaa waaye ayndaabka madax madaxtooyada qaranka soomaaliyeed oo meel kasta ka xiran oo tiyaatarka ka xiran oo maaragtay darjirka daahsoon ka xiran oo godka jiracow ka xiran oo dhinaca kale towarnigley ka xiran dhinac kasta ka xiran in billa soomaaliya oo ku aadan aqalka oo madaxweynaha uu ku nasto ama gurigiisa ku aadan in maaragta weerar noocaas uu ka dhaco laakiinse waxyaabaha mucjisadaa waxa waaye qaabka ay maaragtay howlgalkay u sameeyeen waxa waaye tartiibaadka ama qaabka ee isdaba yaallo iyo muxuuha ay shaxda ay soo degeen shaxda waxa ay ka bilaabatay kow waxa ay sahmiyeen meesha ay weerarayaan waxa ay ogaadeen wakhtiga ugu habboon oo la weerari karo waxa ay diyaariyeen gaadiidkii ciidanka ay ku bari lahaayeen iyo qaraxyadii iyo hubka aad aragtay oo intaasoo saacadood ku dhowaad afar iyo labaatan saacadood ay ku dagaalamayeen marka intaas oo muxuu ahay oo howlgale oo magaalada muqdisho ka socdo waxa waa indhala-aanta iyo indhadamuuqa ay ku shaqaynaya hay-adaha sirdoonka waa mid u baahan in maaragtay dib oegid ay ku ku sameeya prime ministerka iyo madaxweynaha ay ku sameeyaan in meeshaas la yimaado ayaaba maaragtay ay maaragtay ku ah muxuu ahay jab ku ah muxuu ahay waa qaranjab waayo inay meeshaas ay soo gaaraan bacadowga ay soo gaaraan bilarosa bilarosa xataa maaha number afar ma number afara la weeraro waa macquul laakiin bilarosa meesha ugu ammaanka badan oo oo la mida guriga oo madaxweynaha uu ku nasto ama xafiiskiisa la mid ayay ahayd siyaasiyiinta ka faalooday warkan ayaa sheegay in xildhibaanku uu u duur xulayo ama uu muujinayo xaqiiq ahaanshiyaha eedeemo maalmihii lasoo dhaafay loo jeedinayay taliska sirdoonka dowladda federaalka kaasi oo warbaahinada inteeda badan siiyey lacago laaluush ah si loogu sheego howlgallo aysan qaban iyo dad aysan dilin mid kale oo ka mid ah siyaasiyiinta dowladda federaalka ayaa faallo kooban oo uu kaga hadlayo fashilka mahad salaad taliyaha b s ku yidhi safarada shaqo ee sirdoonka qaranka saxaafadda lagama xayeysiiyo waa inuu farqi u dhexeeyaa hay-ad sirdoon iyo shirkad ganacsi oo xayeysiis loo sameynayo ayuu yidhi guddoomiye ku-xigeenka gobolka banaadir ee dhinaca ammaanka isagoo toosh ku ifinaya safar uu bishii oktoobar uu mahad salaad ku tegay dalka masar korneel macow ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu dhab ka yahay dagaalka ayna adeegsanayaan istaraatiijiyad cajiib ah
dagaalka dhab ayuu ka yahay dagaalada ay ku jiraan waxay ku jiraan dagaal conventionaale waxay ku jiraan oo toosa ay maaragtay u weerarayaan muxuu ahay meelaha haddeertaan dagaalada ay ka socdaan galmudug iyo iyo hirshabeelle ay ka socdaan iyo maxaa iyo hiiraan ay ka socdaan si toosay u weerarayaan marna waxa waaye waxay way bedelayaan xeeladooda dagaalka waxay ka dhagayaan guriinle woor ayay galayaan oo muxuu ahay ku dhufoo ka dhaqaa qarxi oo weeraroo ka dhaqaa tii sirdoonkana waxa waaye waad ujeedaas maaragtay guulaha ay ka gaarayaan marka waxa waaye guuldarrada oo maaragtay ku dhacday hay-adaha ammaanka waxa waaye dad aan aqoon aan u lahayn mas-uuliyadda iska saaray sidoo kale senatar ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka oo la yidhaahdo cabdiweli maxamed ibraahim xaabsade ayaa weerarkii madaxtooyada quus ka muujiyey waxaana uu aaminsan yahay in aan la ogeen cidda al-shabaab ah iyo cidda aan ahayn taasi oo micnaheedu yahay inaysan jirin cid iyo goob la aamini karo waxaana faaladiisa uu ku yidhi wax la qaadan karo maha in villa rosa ay gudaha usoo galaan al-shabaab goobtan ayaanan loo ogoleen xitaa askartana la jirta inay gudaha usoo galaan yaa al-shabaab ah yaase ahayn ayuu hadalkiisa sii raaciyey qaar kale oo ka mid ah saraakiisha iyo qabqablayaasha dowladda federaalka ayaa waxa ay muujinayaan quus waxaana ay sheegayaan in xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay soo waddo wax ka daran wixii ka dhacay madaxtooyada intaba uu dagaalka socdo ninka hadalkan sheegaya ayaana ka mid ah dadkii hogaaminayay dagaalada ka socda aagga baxdo dhowaan ayuuna dib ugu laabtay magaalada muqdisho wallaahi magaalada muqdisho amnigeedu waa sida aad aragteen uu yahay wey wax gooniyo hadda anu waan ka tilmaamaya ma jiro dagaal baa socda dagaalka socdaahina mar haddii hirdan dagaal uu jiro nimankan waa niman dhibaato badan wey waa niman dhib badan wey weliba anugu waxaan taaganahay waxaan aaminsanahay amniga iyo wax hadda la sheegayo wax ka sii fuuxunay soo wadaan haddana qaayib markii la qabtay waxay yidhahdeen amaraa soo baxay amarkii soo baxay wuxuu noqday inay guuraan oo gadana waxay u guurtay gaalkacayo gorgorro dhusmare u guurtay dadkii deegaanka iyo ciidamada hadaa lakuu royahay mataqaana hadaa maamul goboleedku leeyahay iyo ciidamo militariga oo mataqaana hadaa lakuu royahay oo inta badanba dadkii deegaanka xataa u badan way maqleen inay guureen arrintaas waxa weeye aadaa looga xumaaday raba hadda waa artay meesha laado wabxo wabxo oo kale waa aragtay dadka dagaal ku jiraahay xabaduu riiduu rabaa dhaawaca laga daaweeyo rabaa cuntou rabaa marow xirtou rabaa gaalo shidaalu rabaa kan mataqa lugta bedelay u baahan tahay mafatogay marka haddaan loo qaraab tegin waxaan loo qaraab tegin meeshii haddaan lagu hadal wada fadhiyo qaraabki ruuxiisu waa qorsho dad badan ayaa waxa ay ka falceliyeen shir jaraa'id oo abbaaray xilliyadii qorax dhicii uu qabtay afhayeenka booliska waxaana aad loo dhaleecaynayaa hadalladii uu yidhi ee ahaa weerarka waan soo afjarnay dad ayaana soo badbaadinay korneel macow ayaa sheegaya in aysan jirin dad la soo badbaadiyey inta goobta ka baxsatayna ay ahaayeen kuwa iyaga naftooda la cararay oo gidaarada iska tuuray albaab dambe ayay jabsadeen oy ka baxeen derbiyada ayay ka boodeen wasiirka ayaa derbiga ka booday muxuu soo muxuu muxuu soo badbaadiyey waxaan ognahay oo aan hadeertaan anuu waddanka intaas intaa ka maqano intaasoo mayl u jiro waxaan ogaaday in muxuu ahay bulusi militaro iyo haram cad iyo gaashaan ay isku qabsadeen annagaa ka saareen iyo annagaa ka saareen sooma galaysiin iyo sooma galaysiin kuwii hore u joogo oo systemka hore ka harayna muxuu ahay niyad jab ay maaragtay ay ku shaqaynayeen goormaha xilka laydinka qaadi doonaa sababtoo aad ayay u caashaqeen kursiga ay ku fadhiyaan inay ka tagaan ma rabaan dowladdina waxa waaye lix bilood ayay maraysaa maanta dadkii muxuu ahay kala shaqeeyay systemka hore inay sii joogaan dowladda haddii ay timaado waa inuu isbeddel dhacaa isbeddelkiina looma jeedo madaxweynaha dowladda federaalka ayaanan ilaa iyo hadda ka hadlin weerarkii madaxtooyada maadaama aysan jirin qaab uu uga jawaabo sida ay dadka qaar aaminsan yihiin
maleeshiya hubaysan ayaa degmada warsheekh ee gobolka shabeellaha dhexe ku dilay shan ruux oo halqa u iska soo wada jeeda maxamed muuday abu muslim ayaa faahfaahinaya maleeshiyo beeleedyo hubaysan ayaa dad shacab ah ku dilay deegaano ka tirsan gobollada shabeellada dhexe iyo galgaduud ee dalka soomaaliya wararka ka imaanaya duleedka degmada warshiikh ee shabeellada dhexe ayaa sheegaya in dabley hubaysan ay toogasho ku dileen shan ruux oo dhammaantooda hal qoys ka soo wada jeeday goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in maleeshiyaadkii xasuuqa geystay ay u baxsadeen dhanka degmada cadale oo ay ku sugan yihiin mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka dhinaca kale weerar ka dhacay deegaanka dacdheer ee gobolka galguduud ayaa sababay dhimashada ugu yaraan laba qof rayid ah maleeshiyo beeleed hubaysan ayaa la sheegay in ay dadka ay laayeen xili ay hurdaayeen colaadda u dhaxaysa beelaha soomaalida ayaa sii xoogaystay tan iyo markii uu xasan sheekh dhisay maleeshiyaadka macawisleyda mooryaanta ah ee caanka ku ah gaboodfallada ka dhanka ah ee shacabka dhanka kale magaalada muqdisho gaar ahaan xaafada dabaka ee madow ee degmada dheer kenya waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa ciidamada dowladda federaalka wuxuu ku dhintay howlgal gaar ah oo ay ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin ka fuliyeen xaafadaas magaalada muqdisho maalmihii lasoo dhaafay aad ay ugu soo badanayeen dilalka loo geysanayay saraakiisha iyo askarta ka tirsan dowladda federaalka waxgaradka iyo dadka ku dhaqan saakow ayaa si diiran usoo dhoweeya weerarkii ay naftooda horeyaal ka tirsan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen hotel villaros ee madaxtooyada muqdisho mahadaya ka waramaya iyadoo ayse soo tarayaan dadka ka hadlaya weerarkii lagu qaaday xarunta madaxtooyada iyo hotel villarais ayaa waxaa ka mid ah dadka ka hadlay dadweyne fara badan oo ku dhaqan wilaayada jubbooyinka oo iskugu jira waxgarad iyo qaybaha kale ee bulshada waxgaradka ka hadlay dagaalkan waxaa ka mid ah nabadoonnada kale ah cabdulaahi ansaari oo ah hafayeenka nuqabada gobolka gedo iyo maxamed jimcaale khayre waxaana hadalka ku horreeyey nabadoon cabdulaahi ansaari wuxuuna aada u bogaadiyey dagaalka lagu qaaday xarunta madaxtooyada isagoo hadlayana wuxuu yidhi
waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala ee xarakatulmujaahidiin wal-shabaab ilaahay cizigiinna iyo sharafkiinnaba kor ha u qaado maxaa jira ummadda ayaad cizigeeda iyo sharafkeedaba u ilaaliseen waxaa weeyani arrin aanan maaragtaaye runtii maanta ee dadku ay si aanan xisaab iyo xad lahayn ugu baahan yihiin cid ku dhiiran kartana ay yar tahay baad ku dhiirateen waxaadnan gaarsiiseen ummaddu inay ogaatay oo ay xaqiijisay in maaragtaa diinka ilaahay inta la difaaca cadowgiisa la iska celin kara inay ummaddu xaqiijisay baad gaarsiiseen arrintaas ilaahay subxaana wa tacaala miisaankiinna ha ku kabo oo cisigiinna ha ku kordhiyo oo madaxdiinna ha ku raajiyo oo cadowgiinna ha ku jebiyo nabadoon maxamed jimcaale khayr ayaa isaguna ka hadlay weerarkaas wuxuuna sheegay in xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka uu ku fashilmay dhammaan iskudayadii uu adeegsaday dagaalka uu haatan faraha kula jiro waxa weeye madaxtooyadii lalahaa soomaaliya waxaa la yidhaha looga taliyo daaquudka uu ku taliyo ayaa ilaadankiisa xasan gurguurta inta dhex fadhiistay ayuu wuxuu yidhi asagoon dagaal iyo midna aan waxba ka warqabin oo ciidan meel u jooga aan ogayn oo wax laga soo meelow hurda nin ka soo kacay sidiisiiyoo kale ayuu inta bannaanka istaagoo yidhi shabaab aan ciribtirayaa halkaas markay marayso warkii asaga ahaa ilaadankiisa alxamdulilah xaragadaa ka jawaabtay waxa weeye dhaaru waa noo taadaa layidhi adeer dhaar kale ma dhaaranayno marka arrintaas ayaa dhawqiisa lagu bedelay weerarkii lagu qaaday hotel villarais iyo xarunta madaxtooyada ayaa dhaliyey khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac iyo burbur hantiyadeed oo soo gaaray dowladda federaalka waxayna xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheegtay inay weerarkaas ku dishay konton iyo laba ruux oo iskugu jira wasiiro wasiiro ku-xigeyn wasiiro dowlayaal saraakiil iyo la taliyaal dhanka amniga iyo siyaasadda iskugu jira waxaa sidoo kale jirta in weerarkaas ay ku dhaawacmeen qaar badan oo ka mid ah mas-uuliyiin xilal sarsare ka haya dowladda federaalka warkan dhegaystayaal saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan suldaanka beesha maxamed zubeer oo khudbad ka jeediyey shirkiiyo wadatashiga golaha nuqaabada soomaaliyeed ayaa sheegay inay difaacayaan kitaabka allah suldaan cabdikhani oo ah suldaanka beesha maxamed zubeer ay qabiilka ogaadeen sidoo kalena ah afhayeenka golaha nuqaabada wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa sheegay inay soo dhoweynayaan fatwadii ka soo baxday culimmada sidoo kalena haddii ay yihiin odayaasha ay difaacayaan kitaabka allah
waxaan soo dhowaynaynaa ayidaynaa garab taagannahay fulinaynaa insha allah bayaankii iyo fatwadii ay soo saareen culimmadeenna rabbaaniyiinta ah allah xifdiye ee ku saabsanaa koryeelka diinta islaamka iyo gaalada ku soo dushay kitaabka alle maxaa noo sugnaaday oonna kitaabka alle u difaacaynin iyadoon ognahay haddaan nahay muslimiinta soomaaliyeed shalay waxaan isku samaynaynay inaan isdilaynay isdhacaynay wax walba isku samaynaynay shareecada islaamka intaan ku dhaqannay khayrka iyo wanaagga iyo walaaltinimada iyo horumarka aakhriya adduun baan helnay annagoo arkayna miyaan dib u noqonaynaa maya wallaah wallahi inaanna kitaabka alle ku doorsanaynin dastuur oonna janno cadaab ku doorsanaynin oonan xaq baadil ku doorsanaynin si buuxda ayaanu u difaacaynaa kitaabka alle ha bishaaraysaan muslimiinta soomaaliyeed gaar ahaan mujaahidiintu qabaa'ilka soomaaliyeed waxay ku taagan yihiin inay maaragtay ay raalli ka yihiin tadbiiqu shareeca
kelimadda uu jeediyey suldaan cabdikhani suldaanka beesha maxamed zubeer ee qabiilka ogaadeen ayaa qayb ka ah khudbado taxano ah oo shirkiiyo wadatashiga golaha nuqabada soomaaliyeed ka jeediyeen hoggaanka dhaqanka soomaaliyeed warkii subaxnimo dhegaystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waynaga intaa